muxsin xasan aad baad u mahadsan tahay adiga dhegaystayaasha carruurta iyo dhammaan waalidiinta waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu toddobaadkan waxayna la soo xidhiidhay carruur aad u fara badan oo ku sugan qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga iyagoona sidoo kale ka jawaabaya su-aalaha aynu weydiinay wariysid idinku soo maqan ayaana la yeelanay
assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo cabdicasiis halkeed naga soo wacaysaa degmada saako
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay haa
su-aalihii lis weydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay
haa
aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa ducada la akhriyo markii guriga la galayo bismillaahi wanaajina bismillah qawadina rabbiga tawakalna tuma lisallima calaa ahli su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka hiiraan sanadeen barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay nashiido qur-aan ama gabay qur'aan
haynoo akhri إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسوله والله يعلم أن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يع- يعلمون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم العجز فحذرهم قاتلوا الله أن لا يؤفكون madrasadii wax ka bartaa إمام عاصم
waayo meeqa saa jirtaa
كم سنة mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto مجاهد
waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto inaad ummadda islaamka wax badan u tarta inshaa allah ugu dambeyn jimcahan iyaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay أمين كان أبو عيد إذا عدا فرقان anakana ugu salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad naga soo wacayso وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ماجد أسد بدمل ساكو سوايا
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay ها su-aalihii lis weydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها yaa kuu soo diyaariyey
ولا شيء
aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa ducada la akhriyo markii guriga la galayo بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله maasha allah su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka hiiraan
بلد وينه
madrasadii wax ka bartaa
سحاب القرآن mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto مجاهد
waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto inaad ummadda islaamka wax badan u tarta inshaa allah ugu dambeyn jimcahan iyaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay ولا الله مجاهدين تملك الجوان قارهان أبو عبيد إذا عدا الفرقان anakana ugu salaamayna waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo مسعد halkeed naga soo wacaysaa دقم ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay
ها su-aalihii lis weydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها
aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa ducada la akhriyo markii guriga la galayo بسم الله ونجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka hiiraan
بلد وينه
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay nashiido qur-aan ama gabay
قرآن
haynoo akhri وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدا للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
ugu dambeyn jimcahan iyaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay مسلمين تميل والبيدون إذا هذا الفرقان anakana ugu salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo أمينة halkeed naga soo wacaysaa دقمن ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay ها su-aalihii lis weydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها yaa kuu soo diyaariyey
أمين
maasha allah aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa ducada la akhriyo markii guriga la galayo بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا
su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka hiiraan بلدينا mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto معلومات
waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarta insha allah barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay nashiido qur-aan ama gabay قرآن
haynoo akhri
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون
ugu dambeyn jimcahan iyaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay
مسلمين لما نلوي جوغان إلى هذا الفرقان anakana ugu salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo iyo halkaad naga soo wacayso
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما إدفارة ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay ها su-aalihii lis weydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa ducada la akhriyo markii guriga la galayo بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay nashiido qur-aan ama gabay قرآن
haynoo akhri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين madrasadii wax ka barataa إمام عاصم mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto معلومات waxaan kuu rajeynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto iyo inaad ummadda islaamka wax badan u tarta insha allah
آمين ugu dambeyn jimcahan iyaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay مسلمين تدمارا السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo عيني عبد الرحمن
halkeed naga soo wacaysaa تجميل ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay
ها
su-aalihii lis weydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay
ها
yaa kuu soo diyaariyey
ولا شيء
aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa ducada la akhriyo markii guriga la galayo بسم بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله
su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka hiiraan بلدينا
madrasadii wax ka bartaa مدرسة أم القرى mustaqbalka maxaad jeceshay inaad noqoto
داعية
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto inaad ummadda islaamka wax badan u tarta insha allah هاي barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay nashiido qur-aan ama gabay نشيدو
haynoo aqri ما مهنا ما مهنا نحن أحفاد المثنى في طريق المجد سيرنا اسألوا التاريخ عنا مجدنا ذات السلاسل عزنا أسوار الستر واسألوا قدر المدائن إذ به القعقاع كدر لا نبالي لو أرادنا قلعها مات الجدال في سبيل الله سرنا عبر ساحات القتال أيها التاريخ عودنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد الصليب اسألوا جند الصليب اسألوا جيش التتار أيها التاريخ عودنا قد رجعنا من جديد بالدماء قد كتبنا صفحة المجد الصليب اسألوا جيش التتار أي إسلام قتال أو قتلنا للحصار واذكروا فتحا بمكة بعد صابر وانتصار صارخ في وادي مكة خاض أمواج الجحال ugu dambeyn jimcahan iyaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay أميركان أبو عبيد أي ولاله المسلمين كدمان قعد الفقان annakana ugu salaamayna waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
وعليكم السلام السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo سلمى halkeed naga soo wacaysaa
تجمع ساتو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay
ها
su-aalihii lisweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay
ها
aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa ducada la akhriyo markii guriga la galayo
بسم الله ولدنا بسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka hiiraan
بلدينا
barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkan maxaad kaga qayb qaadanaysaa waad soo diyaarisay nashiido qur-aan ama gabay
نشيدة haynoo aqri مهما طول السجود مهما بنا يمكرون تكفرون بالحديد قيدونا لن نحيد قولنا قول سديد فعلنا فعل رشيد دربنا درب أسود مهجنا مهج سمود عشنا حياة الركود سقنا رجال القلود بالمحاقق لا تميل وهو جاجوس عميل سيقنا صيف الثقيل أبو عبيد الأمين يقفي نرجو الثبات في الطريق حتى الممات اصبروا كونوا أبات لا تبالوا صدقات madrasadii wax ka bartaa مدرسة إمام الشاطبي mustaqbalka maxaad jeceshay inaad noqoto معلومات
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto inaad ummadda islaamka wax badan u tarta insha allah إن شاء الله ugu dambeyn jimcahan iyaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay لما ولا لا مسلمين تهزم أمير شرف إلى عدد الفقار annakana ugu salaamayna waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo سمية halkeed naga soo wacaysaa دقمي ساكو barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay ها su-aalihii lisweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها
aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa ducada la akhriyo markii guriga la galayo
بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka hiiraan
beledweyne madrasadii wax ka bartaa imaam shaadibiya
mustaqbalka maxaad jecesha inaad noqoto
daaciyad
waxaan kuu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifayo waalidiinta inaad baari u noqoto inaad ummadda islaamka wax badan u tarta insha allah ugu dambeyn jimcahan iyaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay
muslimiinta dhammaan idaacadda lifuqaan amiirka amiirka labuuciida annagana ugu salaamaynaa waxaana ku leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatuhu adigoo magacaaga ku bilaabayo سلام halkeed naga soo wacaysaa
تجميل السلقم barnaamijka tarbiyada carruurta toddobaadkii lasoo dhaafay ma la soctay ها su-aalihii la isweydiiyey jawaabahooda ma soo diyaarisay ها aan ku horeyna su-aasha koowaad waxay leedahay waxaad sheegtaa ducada la akhriyo markii guriga la galayo بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا على الله ربنا
su-aasha labaad waxay leedahay waxaad sheegtaa magaalo madaxda gobolka hiiraan بلدوين
ugu dambeyn jimcahan iyaad halkan ka salaamaysaa waad jeceshahay
مسلمين تدمان dhegaystayaal waxaan isla soo gaarnay qaybaha dambe ee barnaamijka tarbiyada carruurta waxaan soo dhoweynayaa cabdiraxmaan bedar oo inoo sheegaya su'aalaha toddobaadka soo aadan iyo halka lagala soo xidhiiri doono mar kale waxaan ku leeyahay muxsin xasan aad baad u mahadsan tahay ugu horeyn waxaan u mahadcelinaynaa carruurtii ka soo jawaabtay su'aalihii ku jiray toddobaadkii hore carruurey su'aalaha toddobaadkan idiin soo gudbin doonna waxay iskugu jiraan adkaar iyo sidoo kale juqraafi haddaba aan ku hormarno su'aasha koowaad iyo adkaarta ah waxayna leedahay waxaad sheegtaan ducada la akhriyo markii dharka la xidhanayo aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan ducada la akhriyo markii dharka la xidhanayo su-aasha labaad waa midda juqraafiga ah iyana waxay u dhacaysaa sida tan waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka galgaduuda aan ku celiyo mar kale waxaad sheegtaan magaalo madaxda gobolka galgaduuda waxaan idin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabtaan toddobaadka soo socda idinkoo nala soo xidhiidhaya maalinta khamiista galabkeeda saacaddu markay ku beegan tahay toban saac iyo bar ama afarta iyo bar galabnimo waxaadna naga soo wici kartaan telefoon nambarkiisu yahay eber lixal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix aan ku celiyo mar kale eber lixal toddobo konton iyo toddobo labaatan lixdan iyo lix